magacaygu maxamuud axmed xasan waxaan joogaa xagadheer xerada xagadheer ee qaxootiga doorashada waxaan ka filanaa si nabadgelya oo fiican inay ku dhacdo ilaahay saasaan ka baryana ilaahay ka rajayna waa soo geli doonta inay sidaa noo dhaanto oo isbedel fiican oo qurux badan ay noo keento oo qaxoontiga danu ah ayaan rabnaa caqabadaha ugu waaweyn ee na haysta waxaa ka mida xagga sharciga waddan baan joognaa soddon sano iyo dheeraad baan deganahay wax sharciga aan ku leenahay ma jiro wax maaragtay oo tasiilaad oo socdood oo meel aan u gudbi karnana ma laha inay sharciga noo furto oo dadka aan ka mid noqonno oo sidii qaxoonti fiican noolala dhaqmaano ilaahaan ka rajeynaa dowladda waxaan rajaynayaa dowladda inay noqoto mid wacan oo wanaagsan waana soo dhowaynayaa in badan waxaana ka filayaa waxaana ka rajaynayaa inay micnihii xuduudda ay noo furto sharci aan helno oo waddada aan ku marno si aan oola qayb qaadano busineska aan u aadno nairobi waddada aan u marno insha allah biidnillaahi kariim doorashada waxaan ka filinayaa inay khayr ku dhaco iyo nabad insha allah waxaan jeclaan lahayn maadaama aan qaxooti ahayn allen registration inay noo suubiyaan aan waddada aan ku marno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allah doorashada dhacaas waxaan ka filanaa inay nabad ku dhacdo si fiican oo nabada inay noogu dhacdo baan rajaynaa insha allah baan dadweynaha waxaa ka codsanaa inay si nabada codkooda ku dhiibtaan baan ka rajaynaa insha allah mid wala codkiisa siyaafay u dhiibto qofkii uu rabana u codeeyo sanduuqa ugu rido dabadna doorashada saa ku dhammaato ciddii laga helaana ay aqbasho
doorashadana waa ku faraxsannahay inay waxaan rajaynaynaa si nabada inay ku dhacdo midda kale waxaan ugu baaqahayaa dadweynaha kenya oo dhan oo ku nool kenya waddanka kenya doorashada inay ku dadaalaan si nabada inay ugu dhacdo kana fogaadaan wixii dadka dhibaato u keenaya iyo dalka midda kale doorashadu waxaa la rabaa qof kasta codkiisa nadiif inuu ku aada kii ku soo baxaana in looga tanaasulo waana cod loo baahan yahay waddan kasta xornimada nadiif doorasho inuu xortiisa magaciisa u dhiibtay iyo xornimadiisa doorashada soo socota bisha sagaalkeeda dhacaysa waxaan ka filanaynaa inay nabad gelyo ku dhacdo oo iyo barwaaqo oo wax dhibi ayan ka dhicin waxaan ka filanaynaa oo kaleba madaxda soo baxaysa in xuduudka la furo sharciga qaxoontiga in loo fududeeyo ay meel kasta ku maraan howlahaasoo dhan baan ka filanaynaa
muddo badan ku noolaa xeryaha qaxoontiga ee xagar dheere aniga oo soo galay sagaashan iyo labadii dadkii sagaashan iyo labadii ahaa oo iskuulkayga hoose iyo dhexe iyo halka ku soo maray haddana ilmahayga ay ku dhigteen hoose dhexe soddon iyo shan sanana xerada ku jiray horta waxaan ka filayaa doorashada in ay u dhacdo si wanaagsan oo dimoqraasi ah in ay u dhici doonto oo wanaag ah oo nabadgelyo ah ayaan dareemayaa marka sidaa awgeed waxaanu filayaa doorashadan inay noo noqon doonto doorashada ugu wanaagsan ee si wanaagsanna u dhacda si demograasina laisugu wareejiyey iyadoo aysan wax dhiba uusan dhicin in aan ka helno social integration wax la yidhahdo isdhexgal oo aan ku qasba aan ku kasban karno in aanu mataqaanaa shaqadeenna iyo macnaha dalka dhaqaalihiisa iyo koruqaadkiisa aan ka faa'iidaysan karno annaga oo macnaha magaalooyinka haddii aan tagno oon ka soo adeeganno oo alaabooyin social integration aan helno oon meel walba tegi karno annagoo sharcigeenna ku tegayno ay dawladda noo suurtogeliso waxaan dareemayaa in ay xaaladdaasi aad ay dhaqaalaha waddanka kor ugu qaadi doonto